halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udnogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma oo qayb ka ah kitaabka axdiga cusub kitaabkani waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan uu u soo dirayey kiniisaddan reer rooma markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda lixaad ee isla cutubkan siddeedaad oo haddii aan idinku celinno lahaa jidhka ka fikiradiisu waa dhimashada laakiin ruuxa ka fikiradiisu waa nolosha iyo nabadda haddaba marka la leeyahay jidhka ka fikiradiisa ayaa waxay tahay in wehelnimadii ilaah aynu haatan seegnay waa marka aynu jidhka ku jirno oo aynan ruuxa ku soconin ruuxa quduuska ah ayaa soo galay jidhka rumaystaha markaasuu siiyaa nolol iyo nabad markii aynu dembaabno ayaa waxaa waajib ah inaynu isaga u qiranno oon weyddiisanno inuu inaga mayrayo dembiyadeenna markaasuu siiyaa nolol iyo nabad markii aynu dembaabno ayaa waxaa waajib ah inaynu isaga u qiranno oo aan weyddiisanno inuu inaga mayro dembiyadeenna markaa kadib ayaa wehelnimadayadii la soo cusboonaysiinayaa haddaba nolosha ruuxu uu ina siiyo ayaa waxay ka hadlaysaa ku qanacsanaanta buuxda iyo lahaanshaha awoodda buuxda oo sugan ee uu helayo qofka caadiga ah markaana in lagu noolaado noloshaasi oo taam noqonaysa ayaa ah wax aad u wanaagsan oo qiimi leh dad badan ayay la tahay inay noloshaasi kor lagu soo sheegay ee lagu helo ruuxa quduuska ah ay iyagu haystaan maanta hase yeeshee tan iyagu ay haystaan waa mid dhalanteed ah marka la eego tan ilaah uu bixiyo marka la leeyahay nabad ayaa iyana loola jeedaa khibradda nasashada daa'imka ah iyo istareexa la helayo haatan iyo mustaqbalkaba haatan gacaliyaalow miyaannu innaguna u baahannahay nabadda caynkaas ah marka la eego dhibka ka jira dalkeenna mid baanse hubaa waxaana weeye haddii aad ku nooshihiin nolosha waxyaabaha jidhka uu u baahan yahay uun laga fakarayo oo welibana aad tahay nin ilaah ka cabsada inaydnaan wehelnimo la lahaanaynin ilaah suuragal ma ahan inaad ku socoto jidhka ka fikirraddiisa oo welibana aad ilaah wehelnimo la yeelato ciise masiix markii uu ku jiray qowladdii sare habeenkii uu xertiisa la cunayey cashadii ugu dambaysay ayuu ku yidhi butros haddii aanan cagaha kuu mayrin qayb iguma lihid waxaa taasi ay ku qoran tahay injiilka sida yooxana uu u qoray cutubka saddex iyo tobanaad aayadda siddeedaad iminka saaxib xaalku waa sidaas ilaah wehelnimo kula yeelan maayo haddii aad ku socoto inaad ku noolaato jidhka ka fikiraddiisa dadka qaarkii baa laga yaabaa inay isweyddiiyaan waxa loola jeedo jidhka ka fikiraddiisa haddaba jidhka ka fikiraddiisa waa marka qofka uu cunayo qaadka uu faakihaysanayo ama kaleete bulsho ururinta iyo wixii la mid ah uu ku lumiyo wakhti fara badan waxaa doonistiisu ay noqonaysaa markaasi inuu raadiyo waxyaabaha jidhkiisa ka farxiya laakiin ma raadiyo waxa ka farxinaya ilaah kamana fakaro waxaa markaasi ku wanaagsan inaad sidii simon butros uu sameeyeyba aad u timaadaan sayid ciise masiix oo uu idin mayro waxaan kaloo u baahan nahay inaan u nimaadno sayidka oo marka hore aan qiranno dembiyadeenna isla sida yooxanaa uu inagu waaninayo markaasoo uu lahaa sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadda sagaalaad haddii aynu dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil marka uu ilaah sidaan sameeyo wuxuu sidaas u yeelayaa dhiiggii masiixa aawadii waa marka uu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo xaqdarradeenna oo dhan aniga iyo adiga garan mayno sida aynu u xunnahay iyo sida dabeecaddii hore ay u xumayd waxaan markaasi u baahan nahay inaan isaga u tagno oo uu inaga nadiifiyo dembiyadeenna oo dhan waxaa lagu fasiri karaa nadiifintan tii dhici jirtay beryihii dadku uu u hanuunsanaa mabda'a howl iyo hantiwadaagga oo xaafad walibana ay ka qaybgeli jirtay ololaha nadaafadda degmadii ku guulaysatana waxaa la siin jiray wakhtigaasi koob haddaba waxaan aniga iyo adiga garan mayno sida aynu u xunnahay iyo sida dabeecaddii hore ay u xumayd waxaan markaasi u baahan nahay inaan isaga u tagno oo uu inaga nadiifiyo dembiyadeenna oo dhan waxaa lagu fasiri karaa nadiifintan tii dhici jirtay beryihii dadku uu u hanuunsanaa mabda'a hool iyo hantiwadaagga waa dalkeenna eh oo xaafad waliba ay ka qaybgeli jirtay ololaha nadaafadda degmadii ku guulaysata wakhtigaasi waxaa la siin jiray koob haddaba degmadii ku guulaysata waxaa la siin jiray koob haddaba waxaan innaga oo dhan u baahan nahay intaynaan guryaha iyo jidadkaba nadiifinin inaan niyadaheenna ka nadiifinno wixii wasaq ah ee ku jira waxaanan u baahan nahay inaan sayidka u qiranno dembiyadeennii isaga unbaa inaga nadiifin karaya dembiyadeenna dhiigga ciise masiix oo ah wiilkii ilaah ayaa inaga nadiifinaya dembiyadeenna dabeecaddeenni hore ee dembiga waa mid balaayo ay ku dhacday oo aan laga dhur sugaynin ilaahna qorshe uu ku badbaadinayo ma lahan dabeecaddan hore oo aniga iyo adiga uguma adeegi karno ilaah iyadoo aan wadanno dabeecaddii hore haddii aan ku soconno dabeecaddii hore ayaan wax rajo ah laga qabin inaan noqonno ama laynoogu yeedho wiilashii ilaah oo loola jeedo kuwa ilaah ka cabsada qof baa wuxuu odhan karaa haddii qof ilaah ka cabsada uu dembaabo maxay ku kala duwanaanayaan qofkaasi isaga ah iyo qofka baadida ah weligiisba maxay ku kala duwanaanayaan qofkaasi isaga ah iyo qofka baadida ahaa weligiis kala duwanaanshuhu bannaanka ayuu iska yaallaa oo markii qof baadi ah weligiis uu dembi galo si weyn buu ugu raaxaysanayaa oo wuxuu raadsadaa waxyaabo dembigiisii la macaanaa u fududeeya qofka caynkaas oo kale ah waxaa lagu mathaali karaa mid jaahil ah oo inta qori u helay dad soo laayay oo lacag aan weligii helin gacanta ku dhigay qofka caynkaas oo kale ah weligiis kama tegayo falalka dilka ah ee uu lacagta ku helayo hase yeeshee haddii qof ilaah ka cabsada uu dembi si kama ah u galo uu qolo baayac mushtar ah uu lacag faa'iidatulfaa'iide ah dul saarto ayaa laga yaabaa inuu qoomameeyo oo uu dadkii haddana raadiyo oo uu wax u celiyo isagoo sidaas u yeelaya alla kacabsi dartii markaas kala duwanaanshuhu waa ku raaxaysashada dembiga iyo ka qoomamaynta dembiga qofka aan ilaah ka cabsanaynin oo weligii baadida ahaa oo badowga ahaa lamaba ahanba inuu ilaah ku dembaabay markii qof aan waxba ka galabsan uu dilay hase yeeshee qofkii ilaah ka cabsanayay dembi kasta ee uu galo isla markiiba wuu ka qoomamaynaya oo ilaah ayuu horkeenayaa adiguna waxaad aaminsanaan kartaa inaad xoogga saarto sidii aad dabeecaddii hore ku maarayn lahayd hase yeeshee waxaad ka raadinaysaa wax wanaagsan laakiin innaba laga heli maayo wax wanaagsan waxaa haddaba jira kuwa raaca sharciga oo leh haddii nafta la xakameeyo bilxaqiiqa isbeddel wuu imaan karaa kuwa sidaas aaminsan oo quduus iskayaalka ah ayaa nafsaddooda ku marag furaya inay yihiin kuwa ugu xanta badan ee inala jooga maanta haddii aad aragto kuwa quduus iska dhiga oo dadka iska sarraysiiya waa kuwa ugu dhaqanka xun waxaanay ka boodayaan aqoon weyn oo ku aadan qaabnololeedka bini'aadanka oo ah inaanay wax wanaagsani ku jirin dadka doctor newell ayaa xaalkaasi hadal caaqibo leh ka dhiibtay markuu lahaa haddii aad rajaynayso inaad wax wanaagsan samayso waa adigoo guuldarraysta oo guuldarradaadii ka dhex arkay masiixa waxaad markaasi isleedahay waxaan rajaynayaa inaan sidaas dhaami doono haddaba waxaad kaloo garanaysaa in guuldarradaadu ay joogto tahay dhan waliboo aad ka eegto noloshaada waxaad u baahanaysaa markaasi waxaad u baahanaysaa inaad markaasi guuldarrooyinkaaga aawadood aragto masiixa oo isagu ku awoodsiinaya guusha aad ku taamayso markaa oo keliya ayaa guuldarraysanaysaa saaxiib mar kale ayaa newell uu leeyahay inaad qudhaadu isquursato ayaa waxay ka dhigan tahay inaad qudhaadu isku kalsoonaato markaas waxaad u baahan tahay saaxiib inaad guuldarradaada isdabajoogga ah aawadeed aad garato inaad masiixa ku guuldarraysanayso oo ruuxa ilaah ee kugu dhex jira oo soo dhex maraya nolosha cusub ee aad ku heshay masiixa uu yahay kan ku awoodsiinaya waxyaabaha noloshaadu ay tabanayso ee aad gaari la'dahay waxaa ditor newell uu leeyahay in la niyad jabo waxaa keenaya rumayso darro dadka qaarkii baa odhan kara aad baan u niyad jabay saaxiib waxaa niyadjabka kuu keenaya waxa weeye inaadan ilaah rumaysnayn ilaah wuxuu leeyahay dano iyo ujeeddooyin iyo waxaa markaa lagaa doonayaa inaad qorshayaasha ilaah ku xidhnaato haddii noloshayada laga waayo barakooyin ayaa waxaa taasi sabab u ah rumayso darro mase ahan in lagu khasaaray cibaadada ilaah waxaa jira kuwo badan oo leh ahluddiin baynu nahay oo aan xoogga saaraynin rumaysadka ilaah waxaa kuwaasu ay u baahan yihiin inay maanka ku hayaan in doonista dadka aanay ahayn tan keentay qorshaha laakiin ay tahay tan ilaah tii keentay in dadku ay badbaadaan iyagoo weliba aan istaahilin waxaana taasi aynu ku helnay nimcadiisa dadku waxay ahaayeen dembiilayaal lunsan oo aan daacad ahayn waxaa ka buuxay xan iyo xumaan oo waxay ahaayeen gacankudhiiglayaal waxaan idinku leeyahay haddaba uma baahnid inaad tidhaahdo waxaan u go'ayaa diin waxaad u baahan tahay maanta inaad rumaysato in ilaah wax uu kuu samayn karo adiguna aadan waxba samaysan karin maxaa wacay waxaa qoran jirka ka fikiraddiisu waa dhimashada haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaa qoran sida tan maxaa yeelay jirka ka fikiradiisu waa locol ilaah waayo ma hoosgasho sharciga ilaah mana hoosgeli karto kuwa jirka ku dhex jiraana kama farxin karaan ilaah haddaba aayadahanu waxay muujinayaan sida jirku uu u qarriban yahay oo xaqiiqa ahaan aannu caawimaadba u haysanin waxaana halkaasi ka muuqanaya sida ruuxeennu uu isugu qasan yahay waxaanay baabi'inaysaa masaal waliba ee sheegaya in dadku ay leeyihiin wax soo jiidasho ah iyo inay ilaah dhankiisa u jinjeeraan runtu waxay tahay in dadku ay ilaah cadaawo ku yihiin oo ma ahan inay xadgudubyadoodii ku dhinteen oo keliya iyo dembiyadoodiiba laakiin weli waxay la soo taagan yihiin caasinimo ilaah looga soo horjeesanayo dadku waxaa kaloo lagu yaqaan inay ahluddiin iska dhigaan si ay bannaanka uga joogaan ilaaha baaqiga ah ee ah kan dhabta ah ee weligiis jira iyo ciise masiix dadka dabeecaddooda caadiga ah aawadeed ayaa waxaa cad haddii jannada la geeyo in xitaa jannada dhexdeeda ay ka abaabuli lahaayeen kacaan oo waxaad arki lahayd iyagoo socod dheer waddooyinka jannada ku yaal ku maraya intaan qorraxdu dhicin maalintaas koowaad markaana camallada la sheegayo inay wanaagsan yihiin ilbaxnimada dhaqanka iyo horumarka dadka ayaa ilaa hortii noqonaya wax aan hagaagsanayn camaldiimeedyada kuwa kiniisadaha ama dadka aan masiixiga ahayni ay sameeyaan ee jidhka ka yimaada ayaan ahayn wax masiixa uu ku farxo waxaa taasi ka akhrin karaysaa muujintii cutubka saddexaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban waxaan la yaabanahay in ilaah uu aqbalayo faankeenna ah inaan xaq ku noqonayno dembiyadayada dadnimadayada ayaan laga helaynin innaga wax ilaah ka farxin kara waxaana taasu ay u muuqanaysaa in dabeecadda dadka laga bixinayo sawir naxdin leh haddaba saaxib miyaad doonaysaa inaad niyaddaada soo geliso ruuxa quduuska ah oo aad isaga tagto dabeecaddaadii dembiga lahayd haddaan horay uga sii soconno ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma baalka laba boqol toddoba iyo toddobaatan ee axdiga cusub cutubka siddeedaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan laakiin idinku kuma aad dhex jirtaan jidhka ilowse waxaad ku dhex jirtaan ruuxa haddii ruuxa ilaah uu idinku dhex jiro laakiin nin hadduusan ruuxa masiixa lahayn dee kaasu kiisii ma aha haddaba marka la leeyahay haddii ruuxa ilaah uu idinku dhex jiro ayaan wax shaki ah la gelinaynin rumaysadka reer rooma iyaga waa la badbaadiyey bal aan idin siiyo tarjumaad cilmiyaysan waxaana aayaddu ay leedahay laakiin jidhka kuma dhex jirtaan ilowse ruuxa ayaad ku dhex jirtaan waayo ruuxii rabbiga ayaa idinku dhex jira waa sidaas tarjumada dhabta ah hase yeeshee marka la leeyahay haddaannu qufi ku jirin ruuxa masiixa kaasu kiisii ma aha markaa astaamaha lagu garanayo masiixiga dhabta ahi waxa weeye in ruuxu ilaah uu ku dhex jiro bawlos ayaa wuxuu weliba ku leeyahay reer korintoskii ku socon jiray jidhka sida ku qoran warqaddii koowaad ee uu qoray reer korintos sida ku qoran warqaddii koowaad ee uu u qoray reer korintos baalka laba boqol sagaashan iyo toddoba ee axdiga cusub cutubka lixaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qoran sida tan ama miyaanaydin ogeen jidhkiinnu inuu yahay macbudka ruuxa quduuska ah ee idinku jira ee aad ilaah ka hesheen oo idinku isma lihidiin haddaba markii ugu horraysay ee bawlos u tegay efesos wuxuu iloobay arrin ahmiyad weyn lahaa oo ah astaamaha qofka masiixiga ah lagu garan karo markaasuu yidhi miyaad hesheen ruuxa quduuska ah markii aad rumaysateen markaana ma ayan garanaynin waxa uu ka hadlayo markaasuu ku celiyey oo uu yidhi sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda saddexaad oo leh markaasuu ku yidhi haddaba maxaa laydinku baabtiisay oo waxay ku yidhaahdeen baabtiiskii yooxanaa haddaba baabtiiskii yooxanaa wuxuu ahaa ilaa iyo toobadda mase ahayn rumaysadka masiixa markaana masiixa ayuu dadkii ku wacdiyey markaasaa dadkii ay qaabileen ama ay aqbaleen masiixa waxaana lagu baabtiisay magaca masiixa haddaba qofka masiixiga ah waa abuur cusub su'aasha ku hortaalna waxa weeye miyaase waxyaabaha kani ay ku jiraan maskaxdaada iyo qalbigaaga mise ilaah baad caasi ku tahay haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaan ka eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda tobanaad sida tan oo haddii masiixa uu idinku dhex jiro jidhku waa meyd dembiga aawadiis laakiin ruuxu waa nolosha xaqnimada aawadeed marka dhinaca kale laga eego ayaa la leeyahay haddii masiixu uu idinku jiro jidhku waa meyd dembiga aawadiis laakiin ruuxu waa nolosha xaqnimada aawadeed wuxuu leeyahay aniga iyo adigu waxaynu ku jirnaa masiixa maadaama aynu masiixa ku jirno ayaa markii uu dhintay innaguna aynu la dhimannay waana inaan taasi aqbalno sidii horayba aynu u soo aragnay waana inaan mudiic u ahaanno oon isku dhiibno masiixa hana odhan taasu ma dhici karto waayo hadalka ceenkaas ah ma ahan kuwa ay mu'miniintu ku hadlaan bawlos ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka galatiya cutubka labaad aayadda labaatanaad sida tan waxaa iskutallaabta laygula qodbay masiixa laakiin weli waa noolahay aniga ma aha kan nool laakiin masiixa ayaa igu dhex nool oo nolosha aan haatan jidhka ku dhex noolahay waxaan ku noolahay rumaysadka xagga wiilka ilaah kan i jeclaaday oo naftiisa u bixiyey daraadday haddii adiga qudhaadu ay kula noqoto inaadan haysanin ruuxa quduuska ilaah oo noloshaada ku jira oo aadan lahayn jacayl aad ugu adeegto ilaah ayaa waxay u muuqanaysaa in xaajadu ay tahay isla tii bawlos uu ka hadlay markuu lahaa sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda shanaad ee baalka saddex boqol siddeed iyo labaatan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan isjarriba inaad iimaanka ku jirtaan iyo in kale oo bal istijaabiya oo miyaydnaan is ogeen in ciise masiix uu idinku jiro haddaydnaan ahayn kuwa aan loo bogin sayidku wuxuu doonayaa inaan garanno inaan masiixa ku jirno waa isaga qudhiise eh waxaa kaloo markaasi haddana aynu eegaynaa isla kitaabka axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka kolosai cutubka koowaad aayadda toddoba iyo labaatanaad ee baalka saddex boqol laba iyo konton ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan kuwaas ilaah baa ku farxay inuu iyaga ogeysiiyo waxa ay tahay hodantinimada ammaanta qarsoodigan ee ku dhex jira qurumaha kaas oo ah masiixa idinku jira oo ah rajada ammaanta haddaba saaxiib haddii aadan hubin in masiixu uu kugu jiro wuxuu baafinayaa casumaad kale oo uu kuu soo jeedinayo markaasoo uu leeyahay sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka saddexaad aayadda labaatanaad ee baalka afar boqol iyo soddon ee axdiga cusub bal eeg albaabkan taagnahay oon garaacaya haddaba haddii nin codkayga u maqlo uu albaabka iga furo waan u soo gelayaa oon waan la cashayn isna wuu ila cashayn haddaba dhegayste miyaad ciise masiix u furtay niyaddaada miyuuse kuu yimid saaxib jirka wuxuu galay halkii dhimashadu ay lahayd kuwa ilaah raacsanina taasi waa inay maanka ku hayaan wuxuuna noloshiisii u soo gudbiyey ama uu ku beddelay tii ilaah markii uu si cad u yidhaahdo ilaahow noloshaydii waan maarayn kari waayey ee bal adigu imaaree haddaan haddaba horay idinku sii wadno warqaddan qiimiga weyn leh ayaannu eegaynaa cutubka siddeedaad aayadda kow iyo tobanaad waxaana qoran sida tan laakiin haddii ruuxii kii ciise kuwii dhintay ka soo sare kiciyey uu idinku dhex jiro kii ciise masiix kuwii dhintay ka soo sare kiciyey jidhkiinna dhimanayana wuxuu ku noolayn doonaa ruuxiisa idinku dhex jira haddaba jidhka aniga iyo adiga aynu leennahay ayaa qabriga laynala gelin doonaa haddii sayidka doonistiisa ay tahay haddaba ruuxa quduuska ah ee jidhkeenna ku jira ayaa laga sara kicin doonaa dhimashada sida bawlos uu inoogu sheegay warqaddii labaad ee uu qoray ama u qoray reer korintos cutubka shanaad aayadaha kow ilaa afar haddaba maadaama ciise masiix laga sara kiciyey dhimashada innagana waa laynaga sara kicin doonaa dhimashada ruuxa quduuska ah wuxuu inaga soo furan doonaa jidhka dembiga leh oo ah dabeecaddii hore haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma ayaa waxaa ku qoran cutubka siddeedaad aayadda laba iyo tobanaad sida tan sidaas daraaddeed walaalayaalow waxbaa inagu waajib ah laakiin waajib inooguma aha jidhka inaynu u noolaanno sida jidhka waxaa markaasi bawlos aayaddan uu ku leeyahay ma ahan inaan u noolaanno sida jidhka ama naftu ay jeceshahay haddaba ilaah markii uu dadka abuurayey wuxuu u sameeyey jir maan iyo ruux markii awowgeen aadan uu dembaabay ruuxiisii wuxuu ku dhintay ilaah hortii waxaad xusuusan karaysaa in ilaah uu u digay aadan markuu lahaa sida ku qoran kitaabka bilowga ee cutubka labaad aayadda toddoba iyo tobanaad oo leh laakiin geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta waa inaadan waxba ka cunin waayo maalintii aad wax ka cuntid hubaal waad dhiman doontaa kadib markii aadan u cunay mirihii geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta in kastoo uu noolaa boqolaal sannadood jir ahaan haddana ruux ahaan isla markiiba uu amarkii ilaah jebiyeyba wuu dhintay markaasaa dadkii waxay noqdeen sida wax madaxooda la foorariyey markaana jidhka oo ah dabeecaddii hore waxay qabsatay maarayntii maskaxda xitaa maanta dadku weli xagga ruuxa waa ka dhinteen oo markii aad heshid cusboonaysiinta ruuxa ayaa qaab wacan lagu taagayaa oo waxaad noqonaysaa nin masiixi ah oo mar kale dhasha oo waxaad lahaanaysaa dabeecad aad ilaah ugu adeegayso saaxiib inaad masiixa u soo dhowaato waa wax muhiim ah waxaad noqonaysaa mid ficil leh oo madaalo ah oo masiixuna waa kan kaa korreeya oo kaa celinaya wixii jarribaado ah qofka caadiga ah wax kale ma sameeyo inuu jidhkiisa ha qabtiro maahee oo loola jeedo nafsaddiisa waxaa markaasi uu leeyahay waa qasab in jidhka la haqabtiro oo wax la cuno haddii kale waynu dhacaynaa habeen dambe ayaannu halkii idinka sii wadi doonnaa iminkase aynu dhegaysanno qhasiidadan oo ay inoogu luqeeyaan masiixiyiin soomaaliyeed
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow saluglawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin